أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorka roon ku dhowaad shan iyo labaatan askari oo kufaarta afrikaanta ah oo bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya gaalada qaramada midoobay oo qirtay in mujaahidiinta al-shabaab ay hubkii ugu badnaa ka furteen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in maleeshiyaadkooda ay si aad ah u isticmaalaan xashiishka iyo noocyada kala duwan ee maandooriyaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo mar kale sheegtay in ay waddo qorsho ay dib ugu celinayso boqolaal askari oo maleeshiyaadka kooxda riddada ah kuwaas oo isku dhiibay askarta kenya kadib markii looga itaal roonaaday dagaalkii raaskamboni mid ka mida culimaa usuuga u fatwooda kufaarta iyo murtadiinta oo sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in laga adkaado mujaahidiinta isagoo qirtay in mujaahidiinta ka dhisan yihiin dhanka ciidanka iyo cadaaladda wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo ka warbixisay xamlad dacwadeed muddooyinkii dambe wilaayadu ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in maamulkooda ay ka buuxaan xubno jawaasiis oo ah dowlada shisheeye maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaasi askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay رعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan ku dhowaad shan iyo labaatan askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya warkaas iyo war kaloo ku aadan weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya yaasir maxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen koonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay gobolka wajaar siina gelayay magaalada mandheera inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktisay shan askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacantay sagaal iyo toban kale oo isla saliibiyiinta kenya ah waxaana qaraxaas allah filligii lagu gubay gaari mutabiish ah diyaarad herokobtar ah ayaa goobta ka daabashay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta saliibiyiinta kenya dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen maleeshiyaad murtadin ah oo doonayay inay isbaaro dhigtaan halka loo yaqaano dalbayaanka ee u dhow deegaanka donow dhimashadu waa laba askari oo murtadin ah oo meydadkoodu yaallaan goobta uu weerarku ka dhacay khaniimaduna waa laba qoray oo ak afartan iyo toddoba ah iyo booshaskooda sidoo kale shabeellada hoose qarax xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala eegtay guri ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada ee nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday degmada janaale dhaawacu waa laba murtad oo kale ah ooyow oo ah sarkaal taliya koox ah iyo maxamed iriisow oo ah askari murtad ah banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen kontaroolka maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa nisa ee xaafadda abgado ee degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa askari murtad ah sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadin ah oo ka baxay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana cadowga gaaray khasaaro jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulxaaji ee duleedka magaalada kismaayo madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana madaafiicdaasi ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo murtadin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid bay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee makoonde ee magaalada baydhabo howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay jubbada hoose iyo bakool ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay qayb ka noqonayaan howlgallada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka gardarada ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta gaalada qaramada midoobey ayaa qirtay in mujaahidiinta al-shabaab ay hubkii ugu badnaa ka furteen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey ayaa ka qayladhaamiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo masaadirta ay hubka ka helaan xilli kufriga caalamiga ah ee kusoo duulay soomaaliya uu ku fashilmay ahdaaftii loo igmaday kadib kulan ay yeesheen xubnaha golaha ammaanka oo ay goobjoog ahaayeen lajnada u qaabilsan cunaqabateynta hubka ayaa lagu sheegay in awoodda militari ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay sideeda waxna aysan iska bedelin taas beddelkeedana ay gacanta ku dhigayaan hub iyo saanad ciidan oo fara badan kuwaasoo laga soo qaniimaystay saldhigyada iyo xarumaha ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta warbixinta ayaa sidoo kale lagu xusay in mujaahidiintu ay si gaar ah diiradda u saartaan meelaha uu ka nugul yahay cadowga taasoo u suurtagelisay inay gacanta ku dhigaan saanadaha militari ee lagu soo hubeeyey murtasaqada dagaalka ashaadla dirinimo kaga jirta soomaaliya hadalkan kasoo yeeray gaalada qaramada midoobey ayaa kusoo aadayo iyadoo dhowaan la filayo in isbeddel lagu sameeyo ciidamada kufaarta afrikaanta taas oo sida ay warbixin ay dhowaan daabacday markaska daraasaadka ee the global observatory oo xaruntiisu tahay magaalada new york lagu sheegay inuu jiro walaac weyn oo laga qabo in mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsan karaan qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay si aad ah u isticmaalaan xashiishka iyo noocyada kale ee maandooriyaha marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya mid ka mid ah saraakiisha kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay la dhiban yihiin maandooriyaha qaybihiisa kala duwan murtad mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaan shubka taliyaha ciidanka asluubta kooxda ridada ayaa goob fagaaraha ka sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada ay la daaladhacayaan dhibaatooyin ay ka dhaxleen maandooriyaha xashiiska oo ay qabatoomeen wuxuu sheegay in lacago laaluush ah oo ay ka qaataan maxaabiista xabsiga dhexe ku xihan ay ku iibsadaan xashiiska isagoo ka qayladhaamiyey heerkuu gaaray isticmaalka maandooriyaha xashiiska ee murtadiinta dhexdooda ah taliyaha asluubta kooxda ridada ayaa xaqiijiyey inay ku adkaatay xakamaynta xashiiska maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana ay hadda qorsheynayaan siday u heli lahaayeen qalab lagu baaro jirka askarta si loo hubiyo inay xashiis isticmaalaan iyo in kale iyo daroogada la inka fujin la'yi arrintaas inaad iska daysaanaan idiin sheegaya ninkii lagu arko waa lagu dhibaatayna waa lagu dhibaatayna ilaahay baa irsaq badane nin maxabiiso adiga laguu dhiibay oo aad haysid in aad ka qaraabato oo yacni waa ducufnimo arrinta ayadaa waa in bannaanka laga maraa nin walba ow ee aad ka dheeraataa hadda kuwaan ku haynaa waa egsabad maxkamadaan ku geynaynaa maalin dhow waxaa la soo wadaa qalab lagu baari doonaa askariga haddii darooga laga helo darajo kasta ha lahaada waa ruqso arrintaasaa la soo wadaa waa noo imaan doontaa waana soo gaaraysaa waa soo dhowda dhib kale ha soo hoynin ciddaada ha u soo hoynin naftaada ha u soo hoynin dadnimo raadi inaad xashiishka iyo maxabiiska aad ka qaraabatid dadnimo ma ahan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee murtadiintu maamulaana ayuu maandooriyuhu halis ku hayaa bulshada gaar ahaan dhallinyarada sababa la xiriira maleeshiyaadka oo bulshada dhexdooda ku faafinaya daroogada iyo dhammaan munkaraadka ay diinta islaamka reebtay dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo mar kale sheegtay inay waddo qorsho ay dib ugu celinayso boqolaal askari oo maleeshiyaadka kooxda riddada ah kuwaas oo isku dhiibay askarta kenya kadib markii looga itaal roonaaday dagaalkii raaskamboni warbixinta warkan waxaa inoo faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani
dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay in ay dib u celinayso ilaa iyo lix boqol oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo maalintii khamiistii iyaga oo firxad ah u galay ciidanka kufaarta kenya ee ku sugan aagga ishaakaani ee dhaca xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya maleeshiyaadkan lasoo celinayo ayaa ahaa murtadiintii looga adkaaday dagaaladii dhex maray maleeshiyaadkii kala taabacsanaa axmed madoobe iyo xasan garguurte xoghayaha arrimaha gudaha kenya gaalka lagu magacaabo raymond omolo ayaa warbaahinta kenya waxa uu xaqiijiyey in la diyaarinayo qorshayaal lagu hubinayo sidii si nabadgelyo ah loogu celin lahaa askartaas magaalada muqdisho halkaasoo markii horeba laga soo daadgureeyey hubkooda way dhiibeen hadda waxaan ku guda jirnaa sidii dalkooda aan dib ugu celin lahayn ayuu yidhi omolo dagaalkii cuslaha ee maalintii khamiistii ka dhacay magaalo xeebeedka raaskamboni ayaa sii kala fogeeyey khilaafkii u dhexeeyey hogaamiyayaasha maamulada murtadiinta jubbaland iyo kuwa fadhigoodu yahay villa soomaaliya ee muqdisho kadib markii maleeshiyaadkii kala taabacsanaa labadaas maamul ay isku fara saareen aaggaas raaskamboni oo toddobaadkii hore martigeliyey xiisadaha colaadeed ee asalkoodu salka ku hayay ismariwaaga siyaasadeed ee dhex maray xasan garguurte iyo axmed madoobe labada dhinac ayaa isku eedeeyey qoloba qolada kale inay iyadu soo weerartay sidaasna uu ku dhacay dagaalka xoogan oo markii dambe loogu awood sheegtay meedaanka maleeshiyaadkii turkiga uu u soo tababaray xasan garguurte ee raaskambooni laga dejiyey markii ay fashilmeen maleeshiyaadkii la doonayey in lagu qabsado magaalada kismaayo waxaa mar kale afka furtay kooxda riddada soomaaliya oo sheekada si kale u dhigtay iyadoo daboolaysa jabkii ciidankooda ka soo gaaray magaalada raaskambooni mas-uuliyiin u hadlay kooxda riddada ayaa sheegay in ciidankii ay geeyeen deegaanka raaskambooni aysan u dirin in ay la dagaalamaan maleeshiyaadka murtadiinta ee jubbaland balse lagu soo gardarooday maleeshiyaadkooda inkastoo eedeymahaas ay dhagaha ka furaysatay jubbaland oo isu aragta in ay dulman tahay balse maleeshiyaadkaas villa soomaaliya ay soo dirtay ayay jubbaland ku sheegtay in uu ahaa weerar siyaasadeed oo la doonayey in lagu wiiqo waxa ay ugu yeereen madax bannaanida jubbaland ugu dambayntiina warkan ka soo baxay dowladda siliibiyadda ah ee kenya ee ah in ciidamadii riddada isu dhiibay ay dib ugu celinayaan magaalada muqdisho ayaa imaanaya iyadoo khamiistii aynu ka soo gudubnay magaalada raskamboni ay ku dagaalameen maleeshiyaad ay kala wateen murtadiinta axmed madoobe iyo xasan garguurte kaas oo labada dhinac soo kala gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh halka maamulka murtadiinta jubbaland ay ugu dambeyn gacanta ku dhigeen boqolaal maleeshiyaad oo uu ku jiray taliyihii ciidanka murtadiinta villa soomaaliya watay murtadka lagu magacaabo xasan ciraaqi halka boqolaal kale iyaga oo hubaysan oo firxad ah ay isu dhiibeen ciidanka kenya ee ku sugan deegaanka ishaakaani ee dhaca xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya mid ka mida culimaa usuuga u fatwooda kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in laga adkaado mujaahidiinta isagoo qirtay in mujaahidiinta ay ka dhisan yihiin dhanka ciidanka iyo cadaaladda abushaybe ayaa warbixinta warkan inoo haya bashiir axmed salaad oo ka mid ah culimaa usuuga u fadmooda gaalada ku soo duushay soomaaliya iyo xukuumadda dabadhilif ku ah ayaa tilmaamay in kooxda riddadu aysan ka guulaysan karin mujaahidiinta ilaa iyaga ay ku dayato wanaagga ay samaynayeen ama ay kaga ficnaato hadalkan ayuu bashiir axmed salaad sheegay isagoo ka hadlayay meel madal ah wuxuuna shaaca ka qaaday in kooxdii riddadu ay tahay mid taag daran oo xasrado badan dhex dabaalanaysa sidaa daraaddeedna ay tahay inaysan ka hadlin wanaag iyo horumar isagoo hadlaya ayaa waxa uu intaasi ku diray hadalkiisa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wanaagsan tahay kooxda riddada ha noqoto dhanka garsoorka iyo dhanka ciidamada iyo dhinacyo kale oo kala duwanba ayaga waxaan ka adkaanaynaa iga raali ahaada markii aan ka fiicnaano baan ka adkaanayna markii askarigeenu kooda ka ficnaado markii maxkamadeenu tooda ka ficnaato magaranaysid marka annagoo intaasoo dalool leh oo intaasoo cooga leh oo intaasoo dacfi a leh in aan maaragtay hal meel ku dhegnaa aniga ilama qumanaa arrimahana marka laga hadlahayo si lilaahinimo ah baa looga hadlahayo si caadifad ah ama si deg deg ah ama si iska xamaas ah laguma hadlo inta badan hadalladan oo kale waxaa jeediya kuwa doonaya in kooxdu riddadu ay noqoto mid shacabka kasban karta balse waxaan looga fadhiyin in kooxdu riddadu ay dadku cadaalad u samayso marba haddii nidaam daaquda ay ku dhaqmayso wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka warbixisay xamle dacwadeed muddooyinkii dambe wilaayadaasu ay ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas warbixinta warkan waxaa halkaa inooga soo diray cabdiraxiin sheekh cali xamlatu musab ibni cumeer ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud taas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socotay wilaayada goobaha ay soo martay xamlada oo shicaarkeedu uu yahay ajiibuu daaciyallah ayaa waxa ay kala yihiin deegaanka bargaan deegaanka ceelshiil degmada ceelbuur iyo kuwo kale oo ka mid ah wilaayada wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kormeer ku mariyey deegaanada xamlada dacwiga ah ka socota ayaa soo gaaray deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud fagaaro ku yaala deegaanka bargaan ayaa waxay kula hadleen wefdiga kormeerka ah dadka muslimiinta ah ee deegaankaas dadka ka faa'iidaysanaya xamlada ayaa ah in ka badan kun qofood sheekh abukhaalid ayaa si weyn ula dardaarmay dadka deegaanka bargaan iyo nawaaxigiisa maanta waxaan soo booqnay meeshaan xamlada ku socoto dacwiga ah xamladan magaceeda waxaa la yidhaahdaa xamlatu musab ibnu cumeer daacigii kabiirka ahaa loo yaqaano safiirulmadiina nabigu sal alla aley wasalam oo u diray madiino dacwada meeshaasay nabag uga hormaray oo gaarsiiyey saxaabigaas jariirka loogu magacdaray shacaarkeedan waxaa la yidhaahdaa ajiibu daaci allah meelo kale ay soo martay jacar ayay soo martay ceelshiil degmada ceelgaras ceelbuur magaalada bergana waa ujeedaan waad ogtihiinna waxay aad iyo aad ugu dadaashaa bulshada si loo gaarsiin lahaa dacwada islaamka gaar ahaan dacwada maaragtay meesha muhiimkeeda dacwatu tawxiid ilallahi subxaana watacaala arrintaasoo ah wadiifadii ama shaqadii rusushii ambiyada ilaahay rusush ilaahay soo diray adduunkan soo maray dhammaantooda shaqadooda maxay ahayd addoomaha allah subxaana watacaala inay gaarsiiyaan hadafkii ilaahay ugu talagalay meelaha laga bilaabay xamladaas ama xoogga saarayso waxa waaye tawxiidkaasi iyo salaada iyo waxyaalahay la xiriiro oo qofka islaamnimadiisi iyo camalfalkiisi ilaahay ka caawudi lahaa inay u saxnaato waxaana noo sheegay ama u jeednaa in goobo badan hadda waxbarashada deegaankan ay ku socdaan ee dad kun ka badan ay diiwaan gashan yihiin ay u imaanayaan waxbarashada inaan baraarujiyo aad iyo aadn u soo dhoweeyo meeshaan hoosha dacwiga ku socoto odayaasha hadda yihiin culummada hadda yihiin qaybaha bulshada dhammaantood ay maanta u taagan yihiin fursadan in laga faa'iidaysto marka qadiyadaas insha allahu tacaala waa adkaynaynaa ducaadda si ay sheegeen deegaanka maamulka jooga oo degmada galhareeri gaar ahaan arrintaas insha allahu tacaala ee saad ugu taagan tihiin inaad maaragtay si labalaabtaan oday ku hadlay afka odayaasha deegaanka ayaa yidhi roob intuu da'aa la doogta waxaa la yidhi roob intuu da'aa ayaa la doogtaa haddii ayna dhaafto ee hadhowdii aan ku shallayno war culummadii dacwadiinna soo gaarsiisay kama faa'iidaysan haddii hadhow lagu shallaayi doono waxaan leennahay hadda ha laga faa'iidaysto hadhowdii waxaa dadka anfacaya tawxiidka salaadda oo si dhaba loo barto taas ayaa reer anfici doonta wadaadadaani waxay nooga digayaan hadhowdi qabriga markii la galo ee fuuskada layska dulmaray marka aad booqato baraha ka socota xamlada muscab ibni cumeer waxaa kuu muuqanaya dadka oo ku mashquulsan diyaarinta casharadooda ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maamulkooda ay ka buuxaan xubno jawaasiis u ah dowladda shisheeye mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxamed iyadoo xildhibaanada saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada soomaaliya ay yihiin kuwo jawaasiis ah oo u wada shaqeeya dowlado shisheeye islamarkaana fuliya danaha dowladahaasi kuna dhibaateeya shacabka soomaaliyeed waxaa arrintaasi qaraya murtid xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha riddada ah isagoo ka hadlayay shir ka dhacay muqdisho ayuu ra-iisul wasaaraha riddada murtid xamse sheegay inay jiraan xubno murtadiin ah oo jawaasiis u ah dowlado shisheeye wuxuu sheegay inay xukuumadda riddada ku jiraan xubnuhu ku tilmaamay dabadhilfyo dowlado shisheeye u shaqeeya xamse cabdi barre ayaana soo hadalqaadin dowladaha ay u shaqeeyaan xumahana balse wuxuu tilmaamay inay cadad ku yihiin dadka soomaaliyeed dabadhilif baa inaga buuxsamay oo shisheeye oo shaqays milan ah waxaa inaga buuxsamay dabadhilif oo dadkeenu waa dabadhilfyo kale waaye waa isku midun waxan marka dabadhilfyadu way badan yihiin marka nooc oo waxaan maraynaa marxalad dullinimo ah ayaan maraynaa dowladaha shisheeye ee taageera kooxda riddada soomaaliya ayaa kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ku yeeshay xubno u fuliya shirqoolada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warkan inoo faahfaahinaya bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa nasiib u helayn wakhti kasta ay bartaan diintooda islaamka iyagoo dhanka kalena loo dhammaystiray qaabka ugu fudud ee ay ku baran lahaayeen haddii ay tahay macallimiin u diyaarsan iyo halkii lagu baran lahaa waxaana arrintaasi ay ka qayb qaadatay in dad badan ay ka faa'iidaystaan fursaddaasi dhanka kale maktabka dacwada ee mujaahidiintaha ayaa markasta maraaxiil cusub ku soo kordhiya qaabka waxbarasho ee bulshada ku nool wilaayaadka dhowaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa laga daahfuray mashruuc cusub oo dadka lagu barayo diinta taas oo ah in xaafad xaafadda la isugu xiro bulshada kadibna la siiyo duruus nidaamsan islamarkaana loo sameeyey bilow ilaa dhammaad arrinkan oo markii ugu horreysay laga dhaqangeliyey magaalada jilib ayaa waxaa ka faa'iidaystay xaafadaha magaalada jilib qayb ka mid ah kuwaasoo tir ahaan dadka ka faa'iidaystay qaybta koowaad ay gaarayaan saddex boqol oo ruux una badan haweenka ay cusleeyeen carruurtooda ee aan fursadda u helin in ay tagaan goobaha waxbarasho munaasabad lagu soo xirayay dufcadii koowaad ee xaafadaha waxaa lagu qabtay markaska sumaya waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo waxgarad sheekh maxamed balli ayaana haweenka iyo guud ahaanba bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga saddex xaafadood oo ka mid a xaafadaha jirib dowrooyin loo hayay arrintaa ayadaa ah ilaahay baa idin waafajiyey cilmiga aad baranaysaan ciyaar ma aha waa aakhiradiinnii weeya waa adduunkiinnii weeya adaa ku intifaacaya salaadaa ku tukanaysaa waad ku soomaysaa waad ku xajinaysaa sadaqadaad ku bixinaysaa waladkaagaad baraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad kale ku yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa alle ka cabsada addoommadiisa cilmiga leh waxaa inoo ballana inaan aan cilmiga laga harin dugsiga kuugu xiga tag wakhti sii ha ka harinina mid ka mid a macallimiintii cashirada siinayay xaafadaha ayaa ka hadlay muddada uu socday mashruucan iyo dadka ka faa'iidaystay geelkantamay baan fadhiinahan dooradii tan oo hanin bilaawati maalintii oo sabtada hayti kun afar boqol afartiyo shan bilii oo shalaad oo maraasu laawati kow geelka maana hayaa gabagabadii aan fadhiin meelamay baa ku fahmaase dantaliley cilmigee la dhamaayo lid gabagabaahay macnaaga ma ah laakiin walnyarka inis faa'iideeyoyku haddahaay oo muddadii lahaan ku tirgaliya dhammaatay muddada dhammaatay maahin cilmigii ma dhammaan weli cilmi kowma roog saa daraadiya may baa la dardaaramaana dadkii oo dowlada qaaday wal alle waliba dowladii ku ku faa'iidaysadeen intii may laraayo ilaahi subxana wa taala in ku obsadaano iyo naftiyoona ka camal falaan dadkii may laraayo walaaladii ahaay qaraabadii ahaay derasi ahayn intii ideersiyan iyo may laraayo aan is dardaarmaan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah duruustii ay ku qaateen markaska sumaya oo halkii ugu badneed ee ay ka socotay duruusta الطهارة الطهارة وحالها هي أيضا رفع الحدث حدث إن لسكر يله وإزالة النجاسة نجاسة إن لسك زوليه وسائل الطهارة أربع أفرواي هي أيضا الماء بيو إن لسك زوليه التراب عر إن لسك زوليه الذبق إن مجديين لسك زوليه مغار كل مجديي الحجر يرجح إن لسك زوليه أو ما يقومه وحي أو أقوم مقامه مقام كيسة بوسك استاجه الزكاة وسكده هي أيضا حق وحق واجب لواجبية في في مال المال هو واجبية مخصوص لقارية لقارية لي لضائفة ضائفة هو واجبية مخصوصة لقارية لي إذن في وقت وقتنا لقاضة مخصوص لقونية لي كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا اثنان وهما النفي والإثبات ما هو الداقوت الداقوت هو كل ما تجاوز به العبد وعده من معبود أو مطبوع أو مطاع الولاء هو الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين دوردا waxay noo socotay in badan muddo waxaan ka faa'iidnay wax badan macallimiintii oo juhdi badan noo bixisay oo dadaal badan noo bixisay walaalaheen mujaahidiinta ilaahay ajir ha ka siiyo gaalada allaha jibiyo wax badan baa ka faa'iidna alxamdulilah waxaan ka tirsanahay xaafadda howlwadaag waxaa inoo soo gowgawootay dooro oo noo socotay maalmo dooradaasooona aan ka faa'idnay waxyaalo badan waxyaalahaasoo ka mid ah dahaarada salaada daaquudka waxyaalo badan ayaan ka faa'idnay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan ka socdaa xaafadda bandarjidiid waxay noo socotay dooro toban iyo afar beri waa inoo soo gabagabooda si fiican ayay nooga soo gabagabooda insha allah waxaan rajaynaynaa mar walba in uu noola soo celceliyo insha allahu tacaala alxamdulilah waxaan ku qaadanay sida tawxiidka ee dahaarada waxaan ku qaadanay xajka iyo soonka faa'iide aanaan horay u haysanin ayaan ka helnay alxamdulilah waxaan aad ugu mahadcelinayaa allah oo noo suurtageliyey inaan ka qayb qaadanno dowrada salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda bogaadiyey ololaha dacwo ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan inta badan bulshada ku nool wilaayada marka maanta may kasa qayb galanay dowro maanta likasahirooyo degmada jilib oo beryahanba oo gabdhaha cafiifaadka ah oo dowradaas onka socdaaydi oo walla baraay alxamdulilah ilaahay mahadsan gabdhaha beryahanba oo on dhabar adeegeen marka gabdhaha may ka boori lahaayay hadda macnaha doontiia la siin saaray marka maylan baahanye ina sii ziyaadsataan intan macnaha iyo inka badan ayaa dhammannimo dhow askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya askartan taa'ibiinta ah oo gaarayay laba askari waxa ay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo buur xakabo oo ka kala tirsan wilaayaadka banaadir iyo baay mid ka mid a askartan taa'ibiinta ah waxa uu ka tirsanaa maamulka riddada ah ee isku magacaabay koonfur galbeed si gaar ah wuxuu ula shaqaynayay ciidanka waxa loogu yeero daraawiishta halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ka howlgalayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho muddo sannado ah oo murtadiinta ay la shaqaynayeen kadib hadda ayuu allah waafajiyey toobada waxaana iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii toobada loo qabtay kadib ayay askartan la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka sheekeeyeen wakhtigii cadowa ay ku biireen muddadii ay ka tirsanaayeen iyo waxa hadda keenay inay ka soo baxaan safka murtadiinta magacay siid cali ismaan maxamed shaqadee ma haytay inoo maarane daraawiishtaasa ka biirsanay haddana maasha allah ilaahay yaa haddana ha oobi alxamdulilah taasa mahadle haddana muslumiinta ankoy hanuu hay dhowahayaan maasha allah ilaahay kheersi intii meelo roogdano ma aragna ilaahay yoon ma aragna loqontiyo han kabiyoon toban sano amala ka biirsanay buuro kablay dhiboonka gali meeli han ka bahay dhibaato badan oo ankooba maana ya kala kulami baaha daruuf baniaadamna gelayo maarne maxay ka tirsanay military ciidanka hoog ha laba san laba sanaa la shaqeyna awal faa'iido le male walo isaameyo insha salaadi ilahay korkoysno insha lan ilahay jidyahay male kiifayla seedan oo muslimiin oo hata gurin haysana inshagada oo lama miilay baryo oo iyonaan ka tirsanay barme baa lanka iska dhaaf oo lanka gurigaada iska dhaaf markuun miilay rafaala guriyooga waxay sheegeen askartan in si weyn loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay
al-shabaab meenka koy hoosow meelanka koy kadib meela haddana mootaha ka rahi basigadi haddana koy basigadiha ka bahi haddana boolfulaya rogata saadan ilaahay maasha allah meelbasaada maasha allah muslimiinta idahayn dhawahya
ugu dambeyn waxay fariin dhaxalgalla u direen maleeshiyaadka safkooda ay ka soo baxeen ee weli ku adkaysanaya inay la shaqeeyaan cadowga iyagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada muslimiintana ay ku soo biiraan innahaska ka taban walyaal male meela manshaarmag adag hagge oo dhinaca hadana oo ilaahay amarjejir ilaahay geyn ma arane lan salaadii war iska tashkiiliyaan haddana ma jira in haska katabaano isku koyaan saanan tan haska dhiibiyan un isku koyaan waalid yoon kaa tumaan
labadan askari ee taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada buulafulaay waxay daba socdaan askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo si weyn loo soo dhoweeyey islamarkaana hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh